ciidamada Kenya ee AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland oo wata gaadiidka dagaalka ayaa maanta barqadii isaga soo huleelay deegaanka Buula Guduud ee gobolka Jubbada Hoose oo ay saldhig militari ku lahaayeen muddo ku siman sanad iyo shan bilood waxaana wax yar uun kadib markii ay ciidamadu isaga soo baxeen deegaanka Buula Guduud dib ula wareegay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab oo markii horeba fariisimo ku lahaa deegaanada ku dhow deegaanka Buula Guduud deegaanka buula guduud oo masaafo dhan soddon kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa ay ciidamada huwanta ah ee al-shabaab kala wareegeen bishii sagaalaad sanadkii labada kun iyo afar iyo tobanka ilaa iyo hadda ma cadda sababta ay ciidamadu uga baxeen deegaanka buula guduud hase yeeshee qorshahan ayaa loo malaynayaa inuu qayb ka yahay tillaabadii ay ciidamada kenya iyo kuwa soomaalida ay uga baxeen saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaanada ceel cadde iyo badhaadhe ee gobolada jubbada hoose iyo gadow saraakiisha iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland oo ay v o a la xiriirtay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan ciidamada kenya ee kasoo baxay deegaanka buulaguduud ayaa ku biiray saldhig ay ciidamada kenya ay ku leeyihiin garoonkii madhamaata ee duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo halka ciidamada jubbalandna ay degeen dugsigii tababarka ee akademiyo waa saldhiggii saddexaad oo ay baneeyaan ciidamada kenya iyo kuwa soomaalida waxaana sidoo kale jira warar sheegaya in ciidamada kenya ay weli wadaan dhaqdhaqaaqyo ku aadan saldhigyo kale oo ay doonayaan inay baneeyaan waxaana saldhigyadaasi ka mid a saldhigyada ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanada hoosingow qooqaani iyo taabto oo ka tirsan gobolka jubbada hoose afhayeen u hadlay ciidamada kenya goor sii horreysay waxa uu sheegay in sababta ay ciidamada kenya u baneeyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen gobolada geda iyo jubbada hoose ay tahay xeelad dagaal khadar maxamuud xareed v o a kismaayo